magaalada Bariwell ka qowday shaqaalaha wasaaradaha Koonfur Galbeed iyo ururada bulshada qeybasha shal duwan tababar ka saabsan awood isawka shaqaalaha ee la qabsiga isbedelka cimilada walibana tababarkan qabatay wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka hoggaanka wasaaradda beeyada ee isbedelka cimilada Koonfur Galbeed Mudane Injineer Axmed Aadam yana furay tababarkan isagana ku qaybgalayaalka tababarka kala dardaaram inay ku faa'iidaysadaan wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada ayadoo gudanaysa waajibaadka ka saaran wax ka qabashada arrimaha deegaanka iyo isbedelka cimilada runtii waxay wacyigelin iyo maxaa ku dhahaa iska warqaad wasaaradaha bahwadaagta la ah mar walba ee runtii ay isaga imaanayeen ayadoo la qabanayay maxaa ku dhahaa shirar isdabajoog ah shirarkaas waxaa qaybta ugu muhiimsan inta badan maxaa ku dhahaa ka siinaynay wasaaradda wasaaradaha la xiriira wasaaradaha wax soo saarka iyo kuwa caafimaadka iyo waxbarashada oo runtii isbedelka cimilada oo aada u saameeyey ayadoo dhibaatadaas markaa wada ognahay inay jirto oo soomaaliya saa ogtii marna waxaa ku jirnaa daadad ama fatahaad marna waxaa ku jira awaaro labadaas inta u dhexeena marka labadaas wax sababa inta badan waxaas loo fahmay inay yihiin oo caddaatay oo runtii aan bulshada koonfur galbeed kulli ay wada fahmeen in saameyntaas ay abuurtay isbedelka cimilada dhibaatooyinkii maxaa ku dhahaa sidii saameynta ee noogu yeeshay isbedelka cimilada uu saameeyey saameynta uu noogu yeeshtay hadday noqoto fatahaadaha iyo hadday noqoto abaaraha iyo sidoo kale waxa ku qoran sidee marka la qabsi ula samayn karna oo priorities yacni sidii looga hortegi karo ama ula qabsi ula samayn karno annagoo sameyn marka priorities oo wasaarad kasta oo sida wasaaradda caafimaadka oo kale wasaaradda waxbarashada wasaaradda howlaha guud wasaaradda beeraha wasaaradaha oo wax soo saarka wasaaradda oo maxaa ku dhahaa life stoga ama xanaanada xoolaha kulli marka waxaa rabnaa wasaarad kastoo sida u saameeyey ayadoo maxaa ku dhahaa assessmentigaas wixii ugu qoran ayadoo laga duulayo haddana waxaa u baahanna inaan sameyno prioritiska oo wasaarad waliba sidai markaas ula qabsan lahayd in maxaa ku dhahaa awliyaada u sameyso awliyaadkaas marka waxaa rabnaa in discussion ah ka sameyna marka oo isaga ogaano siday u kala muhiimsan yihiin shirkan hor dulucdiisa intaasuu ku saabsan yahay runtii kuwii hore u soo qabanayna isla shirka noocan luu ahaay ayadaa weli daba taaganay marka waxaa rabnaa laba shir kale noo dhinaanayo oo isla maxaa ku dhaha prioritiskaas ayaan kaga hadli doono marka ugu dambeysa marka waxaa rabnaa in national consultancy inaan keeno oo runtii marka ka qorayo marka dukumenti oo stateku uu leeyahay oo ku midaysan yihiin wasaaradaha dhan oo maxaa ku dhaha isbedelka cimilada saameynta ku yeeshtay ay ku midaysan yihiin prioritiskooda iyo siduu u saameey everything ay ku qoran yihiin marka insha allahu tacaala aan rajeynaya inaan kasoo saarno dadka ugu habboonaay oo runtii ka warhaaya wasaaradda sida u saameeyey isbedelka wasaaradaha wasaarad kastoo meesha fadhido sida u saameeyey iyo sidoo kale bulshada rayidka iyo ururada maxaa ku dhahaa arrimaha isbedelka cimilada iyo deegaankaba ka shaqeeya meesha maadaama ay fadhiyaan marka aad iyo aad umahadsantihiin waxaa warkay kusoo gunaanada talada tala noo dhexeyso marka insha allah juhdi badan aa bixino sidii marka arrimahan isbedelka cimiladan oo la tacaali lahaynana
tababarkan ee lanqowday shaqaalaha wasaaradaha koonfur galbeed ee ururada bulshada qeybasha shal duwan iyo dareero doon muddo loo maalinee